bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawo iyo diljir waa tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda puntland oo ka hadlay mashaariic horumarineed oo puntland laga fulinayo dib u qabashadii qandara iyo weliba doorashooyinka soomaaliya xukuumadda wakhtigeedu dhammaaday ee soomaaliya oo sheegtay inay baarayso sababta sacuudiga xoolaha soomaaliya u joojiyey qarax ismiidaameyna oo ka dhacay inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye maalinta xuquuqda aadanaha oo garowe laga xusay dad dan yar ah oo buuhood la jooga oo gargaar la gaarsiiyey xuska nebigeedna maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam oo loo diyaargaroobayo imaam beeleed ka digay in xasan sheikh mar kale lasoo doorto qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna idinka imanayaa barnaamijka xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijka u dhaafana mar kale ay kaga bogan karayaan website-keyga radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya caawa iyo daljir wahagaaga inuu gudagal leh madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdigii uu hogaaminayo oo maalmihii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa safarro kala duwan ugu maqnaa ayaa maanta magaalada garowe ku soo laabtay madaxweyne gaas ayaa safar kusoo kala bixiyey waddamo ay ka mid yihiin shiinaha etoobiya iyo kenya waxa uuna markii uu yimid magaalada garowe ka warramay waxyaabihii ay madaxda waddamadaas ka wada hadleen oo ay ku jiraan mashaariic puntland laga fulinayo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha dib u qabashadii magaalada qandala ee gobolkaasi bari oo daacish laga qabtay wuxuu kaloo madaxweyne gaas uu ka hadlay arrimaha dhinaca doorashooyinka gaar ahaana qoondada haweenka iyo weliba muranka siyaasadeed ee xubnaha gobolada waqooyi waxa uuna hadalkiisa ku bilaabay madaxweyne
haddaan ka warbixiyo safarka china ujeedadan utagnay waxay ahayd arrin maalgashi dalkayagan wuxuu u baahan yahay isbedel isbedelkana dee anagu meel kasta oon ka heli karo maalgashi khayraadkayaga wax soo saarkayaga shaqo abuuris loo sameeyo dadkayaga inaanu meel walba utagno una raadino ayay ahayd ujeedada weyn aan utagnay runtiina dhowr gobol ayaan tagnay aad baan ku soo dhaweeyey waxaan rajaynayaa wax wanaagsan runtii oo deg dega inay uga soo baxaan dalka iyo dadka puntland ujeedadayna an wax kal aan kalaynahay ma jirta waxa weye dalkan isbedel inu ku yadoan rabnaa waxaan maanta ka hadlaynaa dadka iyagii waxay u dhimanayaan biyo la-aan laba kun iyo lix iyo toban adduunka aan joogno in maanta la yihahdo duunyadii dadka iyagii biyo la-aan bay u dhimanayaan waa nasiib darro wey wax wanaagsan oo runtii la sheegi kara maaha marka waan u baahannahay marka in laga fekero dabcan abaarta ilaahay baa keenay sida guddoomiya ba sheegay saan ka rajeynayna inu naga saaro lakiin haddana dadaal baana laka rabaa annaga dadaal ah dhawrista deegaankayada dagaal ah dadkayga inaanu celal uqodno oo biyo u samayno oo dadku almeno ay biyo helaan waktiga maanta la jooga saan sheegay laba kun iyo lix iyo toban biyo la-aan baa dadku udhimanayaan yani adduunka dee mararka qaarkood waa lagula yaabaya runtii marka wixii dadaal arrintaa ku saabsan inaanaan aanan yaraysan halkan waxaan rabaa inaan kaga dhawaaqo mashruuc ah aanu rabno inaanu bilowno oonu nidhaahno hal riig hal juddo macnaheedu waxaa weeye cid kasta oo reer puntland meesha doonta ha joogtee waxaan ka rabnaa hal riig baanu ka rabnaa sababta waxaa weeye waxaa ugu maqaala hadda waa wey waxaan maranaya hadda ceelasha puntland hadda ka jiraahay waa ilaa laba boqol iyo afartan sida la ii sheegay waxaana puntland u baahantay in ka badan kun ceel si dadkeedu ay biyo loogaha qabtiro oo helaan marka in wakti badan arrinta aan gelino hadda ka horna waan ka hadlay muhiimadageedu waxaa weeye dhulka in la helo biyo iyo jid jid iyo biyo waxa bini aadamku u baahan yaha weeye marka arrintaa iyadaahi waxay kamid ahayd waxyaabihii runtii aan dowladda dadka china markaan utagna aan kala hadlaynay in isbedel dhankaasi u yimaado sababto waxa weeye abaartu daragtana waa imaanaysaa shalina waa jirtay walid waa jiri doontaa laakiin waxaa loo baahanya mar walbaaba in nolosha dadka dhibta loo khafiifiyo oo aanu isbedel ka muujin arrinta iyada kabacdina dabcan marankayagu etoobiya ahaa arrimaha nabadgelyada un baanu kala hadlayna mar walba dowladda etoobiya iyo la dagaalanka argagixisada iyo sidaanu isaga kaashan lahayn kabacdina waxaanu tagnay nairobi runtii nairobi intaanu joognay muddo ma aanan tegin aniga madaxweyne ahaan waana meesha runtii arrimaha soomaaliya aada looga karkariyo waxaanu is aragnay safaarado badan oo kamid yahay ambashadoorka dowladda maraykanka hay-adda u s aidka la yidhaahdo oo qaabilsan horumarinta oo qaabilsan dowladda maraykanka safiirka talyaaniga safiirka jarmalka iyo safiirka india waxaan kaloo la kulanay hay-ado badan oo u n ka kamid tahay u n o d c u n o p s world banka waxaan kala hadlayna waxay ahayd horumarinta puntland dardargerinta mashaariicda jirta iyo horumarinta iyo inay mashaariic cusub ay ka sameeyaan puntland ayaanu ka wada hadalnay gaar ahaan for example dowladda jarmalka waxaan aada uga wada hadlaynay mashruucii jidka ahaa gaalkacyo garoowe dhamaystirkiisa hadda waxaan umalaynaya faceka koowaadba bilaaban doona siddeetan kilomitr ah kabacdina de jidku in badan oo kale ayaa jajaban ilaa waxaan rabnaa meel kasta oo jidkan oo ah life linekii puntland in runtii wixii hadda u baahan ribeen la beergareeyo dhaqaalo cusubna loo raadiyo kana la dhamaystiro waan ku faraxsan nahay faceki koowaad in tandarkiisi dhammaaday si transparent ah oo saxan oo ku dhammaaday suqa waxaan ka maqlayaa warar kutorkitoon oo beena waxaa weeye waxaan rabnaa mashruuc cusub loogu talagalay inuu ku hirgalo shaqadiina waktigeeda ay ku bilaabato ciddii shida iyo shaqaaqa wadadana annaga noo timaado annaga la xaalayne arrintaas marka dadka kaga baxo mashaariic kale oo waxaan aada ugula hadlanay dowladda jarmalka ku saabsanayd caafimaadka in referal hospitalskii isbitaalkii referalka haweynaa oo garow laga dhisayey iyo mashaariicda ah horumarinta caafimaadka puntland oo dhan in aanu aanu ka wada hadalnay dowladda maraykanka sidoo kale iyo u s aidku inay mashaariicdii ay hore uga wadeen dalkana ay dardargeliyaan kuwa cusubna ay maadaama puntland ay diyaar u tahay horumarin dhanka kaabayaasha dhaqaalahana ay naga taageeraan sidoo kale dowladda talyaaniga mashaaric badan bay dalka ka waday oo aerobortka boosaaso dhamaystirkiisu ka mid yahay dhismihii jatiyaasha ee laga sameynayay xeebaha ay ka mid tahay iskuolkii laba iskuulo midna laga dhisayay garow midna laga dhisayay boosaaso iyo mashaariic kale oo tiro badan ayaanu runtii iyana aanu ka wada hadalnay dowladda india waxaan aada ugula hadalnay dhanka waxbarashada in laga taageeraan jaamacadahoodu maadaama ay yahay dal runtii aada usoo koraya dhanka waxbarashadana aada uga fiican hay-adaha kale oo aan utageynay oo bangi adduun ka mid yahay mashaariic badan bay ka wadaan ilaa lix mashruuc ayaa world banku ka wadaa puntland oo b f m ku ka mid yahay oo mushaharkii shaqaa mushaharkii bixinta mushaharkii macalimiinta puntland uu ka mid yahay iyo mashaariic badan oo kaleo ay ka wadeen kii capacity buildingka oo ay hore ay u wadeen oo kamid ahaa inay mashaariicdaasi dardargeliyaan kuwii bilowdayna yani hore loo sii wado kuwo kalena ay oo dhanka gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ay naga taageeraan ayaan aada iyo aada uga wada hadalnay runtii safar guulu ahaa dabcan marka qaarka waa le maxuu utegaya daa latin la dhaqdhaqaaqa wadankan wax noo soo kordhaya ma jiraan idana ku imaan mayso inaad doonataa rabaa adugu aada raadsato horumarka waxaan rabaa sidoo kale a ka ihaahdo arrinta doorashada dabcan puntland waxaa hadda dib uga bilowday doorashadii aqalka hoose iyadoo la qoondeeyey qeybtii haweenka waxaa maqlayaa warar tiro badan oo laleeyahay dadna ay leeyihiin gabdha ma rabno waxay la tahay waxaas wax la aqbali kara ma aha gabdhuhu dadkay ka mid yihiin boqolkiiba conton dadka puntland ku nool gabdho weeye xaqoodana lama inkiri karo ciddi isku dadan in inkirtana kama yeerayno odayaasha ka hadlay tvyaasha meelaha ka nacnacle waxa weye waxay ku hadlayaan sax maaha waa hubaa qaar badan oo kamid a boqol dollar oo gabdho soo dirtay ayay ku nool yihiin marka boqolkooda intuu xindha kusoo marso intuu banaanka soo istaago yirahdo gabar ma aqbalayno ma yeerayno ma saxna ma aha magarata waana soconayaa dowladduna go-aanka ay gaareen guddiga doorashada ayaa saxa kaasaa lagu dhaqmeeyaa kaasaa lagu soconayaa ciddii ka hartaana waa ka hartay oo ka gudbayna annagu cid loo joojinaya ma jirto saasaan usheegayna arrinta ku saabsan xamarka socoto ee guddoomiya baarlamaanka ay u tageen puntland iyo madaxweyne ku-xigeenku waxaan aaminsannahay in aysan sax ahayn qaabka arintaas loo wajahay loona wado haddii dimucrasi ay leedahay dir waqooyi dir waqooyi waa la siinaya hala yihahdo saasa lagu dhawaaqo marna inay yidhaahdaan soria sanag iyo cayn waa somaliland bay kamid tahay marna ay yidhaahdaan dir waqooyiya kuraasa qaadanaysa hadda waxa weeye ayaga laga raba iswaafajiyaan cidda xamar joogta waxaan rabaa sidoo kale halkaan aada ugu hambaliyeeyo ciidamada geesiyaasha ee puntland xoreyntii magaalada qandara horaan usheegnay inaysan daacish qandara haysan karinin aad baan ugu faraxsana magalada inay xor tahay inta yaroo ka harteen in lasii raaciyo nimanka sharwadayaasha oo ciidamadu ay howlgalka sii wadaan ayaan rajaynayaa aad baan ugu hambalyanaya ciidamadu meel kasta oo ay joogaanba runtii dee difaaca dalkaay utaagan yihiin intay dhawanta allah naxariiso inta kalena waxaan rajaynayaa inaanu shacab ahaan iyo dawlad ahaan baan isgarab taagno ciidamadayada dhan kastaba arrinta abaaruhu waa arrin dhib oo jirta sida guddoomiyuhu sheegay dabcan ilaah baa dadka kafayn kara oo kafaalo qaadi kara oo dee ilaah baan ka baryaynaa inuu ummadan roob madarkii qaba uu keeno abaarta ka saaro laakiin dabcan anagu dawlad ahaan waa dadaalnay inaanu u yeerno ganacsatadayada inaanu u yeerno xulumadayada hawlgelino dawladdana wixii ay awoodo dhaqaala ay ku taageerto shilinka soo baxaana iyadoo aan meel kale aysan aadin in dadka masaakiinta hawdhimanaya la gaarsiiyo sida ugu wanaagsanna loo gaarsiiyo ayaan rajaynaya kula dadaalaynaa kula dadaal baana faran wixii kale ilaah baan u daynaynaa isaga awoodda leh aada iyo aad aad baa umahadsan tahay horta waxa weeye ma aqbalayno musuq maasuqu saasuna hadda cid aqbalaysaa ma ay jirto cidday ku cadaataan kule de hay-ado dawladeed baa jira puntland ay leedahay arrimaha qaabilsan hanti dhowr baa jira hay-adan oo hay-adda la yidhaahdo castaynta iyo ladaabalka musuqmaasuqa ayaa jirta iyagaan u daynaynaa laakiin ciday soo eedeeyeen anagoo aan hada sii daayo ma ay jirtaan umaraynaya hadday soo eedeeyaan oo maxkamad oo sharciga la keeno qofkii musaasuq laga helaa dabcan waxa weeye waa inuu sharcigiisa u mutaa waanad ku mahadsantaha waa sax weeye transparency accountability ay ka jirta dalka waana bogaadinayaa ma maalintaas la dagaalanka musuqmaasuqa wax wanaagsan weeye annana puntland ahaan dee waa khasab inaanu wixii musuqmaasuqa la dagaalamo wixii qaban kara laga qaban karo aad ba mahadsantaha guddiga doorashada waxaa joojisay iyadoo shaqadii wadaadka somaliland arrinta go-aan looga gaaro ilaa saddexda xubneed ee qabanaya la helo haddana guddi shaqadii way bilowday oo doonataan u tagnay iyaga dabcan kamay jawaabin laakiin maxaa maxaa laba isma isma diidaya walaalkayo waxaa weeye puntland waa ka qayb galaysaa doorashada kana hari mayso dan ku jirtaana ma ujeedo uma jeedo in la yihaahdo afartan iyo sideedii xubnood oo puntland ka imaanaya doorashada ay ka hareen anagu isbedel baan dalkan ka rabnaa isbedel saxa ayaana ka rabnaa dalku isbedel buu ubaahan yahay isbedel madaxeed buu ubaahan yahay isbedel leadership buu ubaahan yahay marka puntland waa ka qayb qaadanaysaa dhanka kalena de waa ay raadsanaysaa xuquuqda waa u raadinaysaa dadka ehelka iyo isir wadaagga ay yihiin xuquuqa kamid ayaa waa raadinaysa
dowladda waqtigeedu dhammaaday ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay baaritaan ku samaynayso sababta keentay in sacuudiga uu joojiyo xoolihii loo dhoofin jiray dalkaasi sacuudiga wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda soomaaliya siciid xuseen ciide ayaa arrimaha baaritaan ee ay wadaan daljir uga warramay maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso ayaana waraystay waa maadsan tahay haydatadu way jirtaa joojintaasi waana helnay waraaqdaas ay ku sheegayaan inay ku joojiyeen xoolihii soomaalida soomaaliya ka joojiyay ay jiri dalkaas wasaarad ahaan kollay jawaab rasmi aanu ka bixin doonaa haddii lahaydno waxaana hadda wadnaa inaanu dhegeysano baaritaan annaga noo gaaro madax banaan xoolihii lasoo celiyay baan baaraynaa waxaanse aaminsannahay in arrintaas ay ahay arrin aan sax ahayn degdegna ah sacuudiga soomaaliya sanadki waxaa ka aaday saddex milyan iyo dhowr boqol oo kun oo xoolaa kor bayna usocotay tiradaas waa kordhaysay hadde inay hal seexnada ay ka sakiyeen oo weliba qaabka loo baaray iyo cudurka lagu sheegay cudurada qaar waxaa jira la tallaalo oo laga tallaalayo liga oo kale waa la tallaalaa haddii neefku tallaalan yahayna hadde xanuunka waa laga helayaa marka runtii waxaa muudaa xiriir xumo oo wadashaqeynta xaggeeda ah wax u badan arrintaa markay wasaarad ahaan baaritaan baan wadnaa jawaab rasmiga ayaana ka bixi doonaa dhawaan dowladda soomaaliya ka bixi doontaa dilaa waa gartay wasiir marka xoolahan xaggee ayay dowladda sacuudi arabiya markii hore uga yimaadeen dhinaca soomaaliya oo kale marka la eego ma degaan waxay ka dhoofeen maxsadka xamar waxay toos u aadeen lo bay ahaayeen waxay aadeen dekada miisaan miisaan baa laga soo celiyay markii horeysana maaha laba jeeda hore saaslooday soo celiy
waa gartay maxaa keeni kara marka in xoolahan in la soo celiyo ma waxaan jirin maxjaradii xoolaha caafimaadkooda lagu hubinayo o aan la marsiinin waba maasaray ka dhoofaan saan kuu sheegay waxaan ku talaalaa jiri kara waxaa jiri kara maaragtay xanumada qaarkood oo oo neefka lagu arkay neefkaa lagu arkay baa gaxyisi kalo wada xareeyaa lagu karantiiraa حالاتي هذه كان لغة عيانا ويدوع لي أنا أجيب على الوزع لي لكن بان إن وضع بان إني الوضع من حال سحملة ودما حولها بيكون نرمي تعاونا حولها والوع لي هذه سحملة الله يسكيه وحلوه أركو والوع لي أنا واقف.
وعفاها قبل بكده كده كده وواx nool oo nafsul nafs ku jirto hadda toosiisa aduu intarti noqon karaa maaragtay xoolaha laftigoodu wadamada dariska ah xuduuduhu waa furan yihiin xoolo badan baa naga soo gala ama ka yimaada ka imaan kara xuduudo kale marka asbaabtay doontaana ahaato kolley waa arrintaas waa waa jawaabta ku munaasabka waa gartay wax dagaal oo imika ah hadduudaan ma jirtaa marka oo arrintan ku saabsan waa ku- jawaabtaasaan kule diyaarinaynaa inaan anaguna mowqifkeega cadeyno oo markaan baaritaanka hadda socdo soo gabagaboobo xiriirla waa jiraan hay-adaha dawliga ah oo adduunka u qaabilsan caafimaadka xoolaha laftigooda waa u yeernay shir baa juunta ka dhici doona xamar marka insha allahu eh, arrintaasi waa waa waa waa waa waa lagu jiraa hawsheena
arrintan marka maxaa dhibaato marka ay ku keeni kartaa marka dhinaca dhaqaalaha soomaaliya oo kale wallahi horta dee soomaaliya hadda abaaraha ka dhacay oo xooluhu ay ku jiraan dib soo kabasho anigu u malaynaya hadda bilahaan soo socda labada bilood afsidan daba soo socda xoolo weyn oo soomaaliya ka dhoofi kara in waxaa leeyahay dadka diyaar u ahaa abaaraha dib uga soo baxay ee guuraagu ay ku jiraan abaarta ay inay kasoo qabtaan xoolihii khasaaraha gaareen oo damage gaareen dib looga soo kabto Eh, dabcan dee saameyn dhaqaalo baa yeelanaysaa oo weli baan fiicnayn laakiin anigu waxaan isleeyahay eh, xoolahan faraha badan oo khaliijka naga aadi jiray eh, qaabka looga shaqeynayo ganacsigoodu qaabkii saxda ahaa oo oo faa'iidadu ay tooska u- dadka soomaaliyeed usoo noqonaysa ma aysan ahayn ganacsato khaliijiyiin u badan ayaa ka shaqaysta wadamada u dhashay runtii faa'iidada eh, ay ay ay dadka soomaaliyeed ka helaan aada bay u yarayd waxay doontaba se ahaatee boqolkii reer guuraaga ay markaa xoolo usoo baxaan xoolaha in laga gato ayuu u baahan yahay marka saameyn waa yeelanaysaa laakiin waxaan isleeyahay saameyntii ay dhowr iyo sagaashankii labadii kun markii la joojiyey xoolihii soomaalida in waaga ay lahayd oo kale hadda male suuqyadu waa badan yihiin wadamo kale oo Waa kale gartay.
soomaaliya xoola ka dhoofsada aha ama diyaar ah inay ka dhoofsadaan marka insha allahu waa waa waa waxaan isleeyahay waa laga soo qabanayaa Eh, ugu dambeyntii wasiir eh, arrimaha ganacsiga adiga laftiga waad ku eh, ku dhex jirtay ka hor intii aadan siyaasadda aadan u wareegin Eh, dhinaca ganacsatada oo kale waxaa la sheegaa in iyagu aanay midaysneyn marka haddii ganacsatadu ay siyaabo kala duwan iyo maxjaro kala duwan oo iyagu laftigooda tartamaya oo kale taa iyada laftigeeda dhibaato soo ma gaarsiin karto dhinaca waa xoolaha sax weeye waa qeybay ka tahay shariica qaabka maaragtay eh, loo ay u shaqeeyaan laftigooda waxbaa ka qaldan maxaa marka arrintaa kaaga qorshaysan waa waana saxaynaa bilahi waa waa talaabooyinkan qaadi doona qeybka haddaba arrintan ku saabsan joojinta sacuudigu uu joojiyey xoolaha soomaaliya maxay soomaaliya u dhimi karaysaa dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga maxamed maxamuud cismaan oo ah baree wax ka dhiga jaamacadda bariga afrika islamarkaasna kusoo bartay dalka bakistan aqoon durugsanna u leh dhinaca dhaqaalaha weriye xasan haykal oo kusugan istuudiyaha darjir ee boosaaso ayuuna u warramay Eh, bismillahi raxmaani raxiim Eh, marka horeysa waxaan salaamaya dhammaan dadkii dhegeysanaya oo codkayga maqlaya dhammaantood waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, haddii aan usoo galo eh, waa mahadsan tahay dabcan xiriirka ay dadla ku samayseen daljir Eh, haddii aan u galo su-aasha ay weydiisteen oo ah maantay eh, dhaqaalihii soomaaliya oo khaasatan xoolihii soomaaliya oo laga xiray waddanka sacuudi arabiya saameynta ku yeelan karo soomaaliya ama dhaqaalaha puntland Eh, runtii waxaan ognahay wax yar haddaan xog bixiyo ee xooluhu waxay yihiin lafdabarka dhaqaalaha soomaaliya ayay k- kow ka yihiin ee waxaan la soconnaa ee labada kun iyo shan iyo toban iyo labada kun lix iyo toban waxaa soomaaliya laga dhoofiyey ee shan point five milyan xoolo noolaa la dhoofiyey ee taas waxay kutusinaysaa marka in xoolo badan soomaaliya laga dhoofiyo xoolaha meelaha loo dhoofiyey ma aha ee wadamo kale waa wadamada carabta khaasatan waddanka sacuudi arabiya iyo waddanka imaaraadka ee cumaan iyo yeman baa loo dhoofiyey ee taa inagu khasaalo qaadanayna marka xooluhu maxay saameyn ku yeelan karaan saameyntu aad bay u badan tahay ee dhaqaale ahaan ee nolol ahaan iyo wax badanba saameyn bay ku yeelan karaan waayo neefka xoolaha ah wuxuu soo maraa jane deer laga soo bilaabo qofkii xoolaha xanaaniyey ama xoolaha beeray ama xoolaha ta- ee, muddada ku tabcaayey ilaa la geeyo ee, qofkii soo qaadayey oo gaariga wadaayey qofkii iibsanayey ee, qofkii maxjar ka shaqaynayey dowladdii cashuurta ka qaadanaysay ee, doontii la saarayey iyo weliba ee, dadkii kale oo dhulka macaisha iyo dibadda joogay oo soomaalida ahaa marka runtii saameyn weyn buu ku yeelan ka- de- ee, karaya insha allah waan jiraya ee, dhammaan dadka aan sheegay iyo meelaha aan sheegay saameyn weyn buu ku- buu ku yeelanaya
waayahay n marka n saameynta ugu ballaaran n waxay soo wajahaysaa sidaa sheegtay dadka xoolo dhaqatada ah ee xoolaha ku nool haatanna aynu ognahay in abaar baahsan ay dalkii ay ka jirto n maxaa caqabadaha ay ka iman karaa haddii n arrintan ay sii socoto sacuudigana uu sidan usii xanibo n maxay tahay sababta kusoo beegtay xilligan in sacuudiga uu hakad geliyo xoolihii soomaaliya isleeda Ee, horta saameyntan marka hore ka hadlaya saameyntu aada bay u weyn tahay oo kasoo qaad ee, carafadii keliya haddaan tusaale kusoo qaado carafadii sacuudi carabiya sida lai sheegay waxaa loo dhoofiyey konton kun oo xoolo noola ee, markaan average sameeyo lacagta ugu yar oo aan sameeyo oo dhaho boqol doolar xo- neefkii uu yahay haddii la dhaho konton kun oo lagu dhigtay boqol xoolaa wuxuu la mid yahay dabcan waa shan milyan oo ee, lacagta maraykanka ah Ee, taas waxaa dhami kartaa marka hal bil gudahood ayaa intaas uu keliya sacuudiga u dhowtay halkaan waxa ka faa'iido- waxa ka faa'iido waa saan soo sheegay oo ah ninkii xoolaha dhowrsanayay ninkii doonta soo raranayay berri ka maalin markii lacagtaa la xiro Ee, waayo doonyuhu iskama tagaan haddaanay xoolo qaadin iyagoo saarugama laabtaa marka saameyn badan bay ku yeelanaysaa dowladda cashuurta ka heli jirtay konton kun iyo ka badanba iyadana saameyn badan bay ku yeelanaysaa dowladda lacagteeda iyo dakhligeeda iyo wixii soo geli jiraba dadkii macaasha ka heli jiray oo ka shaqaysan jiray oo xamaalka ahaa oo garab raasad ahaa iyaguna dabcan khasaaro badan bay galayaan noloshoodan wax badan ba iska bedelaya iibkii wadanka gudihiisa ahaa oo ganacsiga ahaa isla naftiisa wax badan ba iska bedelay sababtoo ah dadkii wax iibsan jiray oo reer baadiyaha ahaa markii xoolaha laga iibsado ayay bariiska iyo baasada ama raashinka oo dhan balid ha noqoto bariis ha noqoto baasta ha noqoto bur ha noqoto ee, daawo ha noqoto markaasay wax iibsadaan haddii laakiin xoolahoodii aan laga iibsan oo meelay geeyaan aanay jirin dabcan waxay noqonaysaa marka inaan iyagu nolosha wax badan iska bedelaan iyagoo misna aan ognahay in xilligan lagu jiro abaar aada u baahsan oo misna ay u baahan yihiin biyaha xataa inay iibsadaan marka waa garan kartaa saameyntu aada bay u weyn tahay waana saameyn aa- aada u ballaaran Eh, dhanka kale maxaa sababay haddaan isdhaho dabcan saameyntu waa badan tahay oo anigu waxaan isdhihi karaa waa saameyn siyaasadeed Eh, kolley waa arrimo siyaasadeed laakiin faahfaahinteeda iyo howlaheeda waxaan isleeyahay in su-aashaas aan u daayo dowladda loo- iyo waxyaabaha marka inta badan loo xiray Eh, anigu markaan eh, ka hadlo fikirkayga eh, waxaan qabaa eh, waxyaabaha sacuudi uu sheegayo dabcan waa waddan weyn oo eh, awood leh oo midna lagu tiirsan yahay innagaana ku tiirsan marka hadba wuxuu dhulka u sheego eh, waxay noqon kartaa ma noqon karto wax walba inay eh, sax noqoto oo la raaco laakiin anigu waxaan aaminsanahay eh, inay iska jiraan waddanka soomaaliya waxaan ognahay wuxuu ku jiraa hadda eh, eh, in xilli doorasho oo kala guur ah eh, waxaa dhici karta taas laamigeed inay xoolahan ay saameyn ku yeelato Eh, meelo badan baa soomaaliya waxaa laga sheegay in arigeeda iyo xoolaheeda eh, xanuun laga helay taas laamigeeda misna hadhow ka bacdina eh, xoolihii la furay laakiin waxaan isweydiin mudan oo mar walba in la isweydiiyo ah maxaa isku soo beegay xilliga soomaaliya doorashada ku jirto iyo xilliga ariga soomaaliya la xiray marka taas ayaan anigu isleeyahay oo aan kusoo koobaya waaya saan la socno marka ee, dalka een, macjiro ba- badan buu leeyahay oo xooluhu ay soo maraan baaritaan baa lagu sameeyaa een, kadibna een, dekeda boosaaso iyo dekedaha kale ee dalka soomaaliya laga dhoofiyaa marka een, sidee u suurtagelaysaa in een, xoolihii baaritaankaasi lagu sameeyey macjiradaasi soo maray caafimaadka soo maray dhakhaatiir kala duwan oo dalka ku suganna een, baaritaan ay ku sameeyeen in haddana sacuudigii een, arrintaas ay kasoo yeedho
Eh, waa horta waxaa jirta eh, innaga iyo markii laga hadlo sacuudi carabiya iyo eh, markii laga hadlo puntland oo kale dabcan waa kala duwan tahay laakiin soomaaliya markii laga hadlaayo eh, eh, sacuudi carabiya iyo soomaaliya laba wadan oo markaas eh, isku yada way waxay ku kala- waxay ku kala duwan yihiin wax kale maaha waa eh, eh, awoodda iyo dhaqaalaha iyo wax badan bay ku kala duwan yihiin marka innagu waxaan leenahay soomaaliya haddaan fiirino almost eh, ilaa toddoba maxjar ayaa soomaaliya inta badan ku dhisan laba ka di- dhisan eh, puntland oo boosaaso ku yaal eh, iyo laba gobolada waqooyi ku yaal iyo hal xabo ku yaal wadanka meesha la dhaho muqdisho ku yaal marka kulligoodna waxay leeyihin kulla procedures iyo qaabab iyo certifications iyo medication certificates kulli way bixiyaan Eh, marka waxyaabaha hadda kolle soo baxayana eh, anigu waxaan isleeyahay waxyaabahaas kolle waa waxyaabaha hadda nagu cusub oo uguba Eh, xalkeeda iyo barnaamijyadaasna eh, waxaan u dayn lahaa wasaaradda xanaanada xoolaha puntland ama xaala- xanaanada xoolaha soomaaliya inay barnaamijka ka jawaabto waayahay een, marar badan baa dhacday een, sacuudiga in xoolaha soomaaliya uu joojiyo maaha markan markii ugu horreysay marka een, qaabkee uga habboon arrintan looga tabaabushan karaa baad leedahay horta xoolaha soomaaliya waa soomaalida eh, sacuudi carabiya keliya kuma tiirsana meelo badan baa jira Eh, waxaa jirta waddanka cumaan soomaalidu waxbay u dhoofiyaan waddanka imaaraadka carabta waxbay u dhoofiyaan yeman waxbay u dhoofiyaan sacuudigu waa meelaha ugu waaweyn oo loo dhoofiyo wey laakiin waxaan isleeyahay eh, khalad waa jiraa dhinaca soomaalida ah Eh, dhinaca kalena waa dabcan wuu ka faa'iidsanayo laakiin haddii marka hore laisku xiraado soomaaliya o dhan laisku xiraado ha noqoto eh, somaliland iyo puntland iyo central soomaaliya iyo southern soomaaliya dhammaan waxa ka jira maamulada ka jira dhul- dhammaantood day isku xiraadaan oo ay samaystaan hal shahaado ama oo lagu dhoofiyo xoolaha iyo hal standard oo markaa xoolaha eh, caafimaadkooda iyo qualitigooda iyo tayadoodaba markaas laga siman yahay markaa la sameeyo anu waxaan aaminsanahay in wax badan aanay dhiba timaadeen Eh, laakiin haddii markaa qolo walba ay samaysato mid iyada gaar u ah waxay imaanaysaa inuu qofku uu markaa wax badan kaa galo difaac badan kaa galo Eh, iskuna dayo dantiisa keliya markaa inuu eego xilliguu kuu baahan yahana uu kuu yeerto oo marka golaha fur xilliguu isdhaho suuqiisu waa buuxaana inuu markaa isagu joojiyo
inta la hubo saddex qof ayaa ku geeriyootay qarax maantay ka dhacay meel u dhexaysa magaalada muqdisho iyo afgooye qaraxan oo lagu soo rakibay gaari ayaa dhacay kadib markii ciidanka nabad sugidda ee soomaaliya ay isku dayeen in ay joojiyaan gaarigaasi oo ay horey uga shakiyeen goobjooge halka qaraxu uu ka dhacay ku sugnaa ayaana darjir uga warramay weliye xasan haykel ayaana waraystay maanta waxaa miina qaraxa ka dhacday meel agbi iyo xamar u dhexayso yaasiinka dheer iyaa qaraxa ka dhacay saddex ku dhimatay oo nin askari yahay laba shacab yahay afarna waa ku dhaawacantay ma garatay waa gartay qaraxaasi marka een, ma qarax gaari buu ahaa ma miino dhulka lagu aasay buu ahaa bal noo faahfaahi
halaa waxa ay baabo yani soomaalia taqaana aasi u taqaano waxay hubay ah baaburta yani feel baa ku jira baaburta waa la baarayay markii baarinta lagu soo dhawaaday maxaan kule baaburka faraya ma garatay waa gartay
baabuur waxyaalaha faraha ayaa ku rakabanaay kuma rakabanaay aan wax buuta lagu aas lahayn saddex meesha ku dhimatay oo mid askari yahay laba shacab yahay afar yani shacabna ku dhaawacantay meesha
waa gartay marka een, dhaawacyadii marka hadda xaggee la geeyey
dhaawayn waa lasoo loo soo qaaday xamara loo soo qaaday
waa gartay marka qaraxaasi ma qof gaariga saarnaa baa fuliyey mise gaari een, baakin ku jira buu ahaa
maya qof baabuur ku jiro ahay baabuurta waa la baarayay markii baaritaanku soo dhawaaday isqarayay meesha waxaa ku dhimatay saddex waa dhimashada oo midkii gaariga yani qaraha waday ku jiro ee mid rayida iyo mid askariya iyo midkii baabuurka wa- waa baabuurka waday oo maxaanku yidhaahdaa oo isqariyey oo baabuurka oo aasiga ah oo baabuur rakaab isu akeeyey u ahay marka afar kale shacabna waa ku dhaawacantay waa meel la yidhahda inaan taqanin kamaanasiinka dheer la yidhahda ma garata abdi iyo u dhexaysa kala batay insha allah hoose banaadir ma garata Een, muqdisho intee kilomitr bay u jirtaa siinka dheer muqdisho waxaa u jirtaa sideed iyo toban kilomitr maya kuma sugna waxaaweyse kubooday barnaamij marka wadooyinka o dhan waxaa jooga ciidamada dawladda jooga marka nimanka hadee nin kula dhashay kula joogay ee kula abay kula qayray waaye oo meel kula joogo marka yani iskuma kufili kartid ninka yani midib kalemada waa nin soomaali ah marka yani ma joogaan ayaka laakiin maxaan ku raha saddex bama u joogaan marka yani qaraya yani qaraha iyo maxaan ku baabuur waxyaalaha dagaalka hoose fool maheen baabuur oo yani waxyaalaha qaraha lagu soo ab- lagu rakabay ahay ma garatay waayahay qarax marka meeqa sac buu dhacay adiga maadaama muqdisho aad joogta
waxaa dhacay lix saac markii saacadda eeda lix saac maalmeed ama laba iyo tobanka dooranimada ay dalka soo yaqaan
waa gartay marka dadka shacabka ee meeshaasi marayay iyo gaadiidkii waddadaasi isticmaalayay maxaa een, khasaaraha kasoo gaara hantiyeed
khasaaraha soo gaari waxaa weye nin askari oo kuwa baabuurta baaray oo wadada taagnaay nin shacab ah ayaa horta ku dhintay waxaa kale ku dhacmay afar qafoolo oo shacab ah iyo ninkii baabuurka qaraxa waday afartaas meesha ku dhimatay ma garatay
waa gartay
askari ha askari baa afar kuwa ku dhintay afar shacabna waa ku dhaawacmeen Eh, mida kale shalamboy meesha la yidhaahdo oo ciidan marka u dhowna waxaa ku dhimatay ha- eh, dagaal halay ka dhacay maxaanku laba askari ayaa lagu dilay oo oo ciidamada soomaalida
markii goobtaas falkaas uu ka dhacay ciidamada dawladda way yimaadeen baaritaano ay ka sameeyeen ma jirtaa marka cid ay usoo qabteen weerarkaasi iyo waxay kaloo horta meesha ciidamo badan degan ciidamada ciidamada la yidhaahdo booliska iyo waxaa degan meesha nimanka la yidhahdo suuda ayaa degan marka marka howlgal baa lasoo ciidamo badan dad fara badan baa lasoo qabtay marka sidays ay noo sheegaan dad badan badan baa loosoo qabtay yani labaatan iyo kow qofood ah amar baa loosoo gudbiyey kullii taasciika u taalla marka aniga haddayna moogin insha allahu tacaala amazonkin waxaa laga jiray sida sheegaen kale galabtii afar afar amka meel yira golweyn ayna lala baartay soo qarbaaga lagu qariyay afar askarina waxaa lagu dilay laba askarina waxaa lagu dilay meesha la yidhaahdo shalambood laba askari oo foolka dagaal foolka fool halay ka dhahay meel la yidhaahdo walna weyn ee abdi u dhahaysana dagaal foolka foolo waxaa laga dilay ciidamada dawladda laba nin shabaabka waxaa laga dilay saddex dhacdooyinka shalay xalay ilaa maanta dhay intaasoo ma garatay maalmihii u dambeeyey muqdisho amnigeeda waa u fiicnaa saa la socotid ee doorashaa ka dhaceysa marka hadda amniga guud waa sidee waad leedahay maadaama dadka shacabka ka mid tahay ee magaalada muqdisho ku sugan iyo ay kalo horta magaalada muqdisho labadan bir horta waxaan ka raxa iyaa yani dhaawacla ku maalinta dawladaan ku sheegay mooye oo hodan iyo maxaan ku dhahdaa yaalkii madiinu kala degmooyey labadan bir waa yaro deganeed doorasho maad tidhahda ma meel walba ciidan baa taagan ammaankana aad baa loo sugaya meel walba askari baa taagan labadan bir yani waxa dhacdeen oo dhibaatay hadda kama dheen marka xaaladda waa degan tahay labadan bir xaaladda muqdisho waa deganeed munaasabad lagu xuseeyey maalinta xuquuqda aadanaha isla markaasna lagu soo xirayay tacadiyada ka dhanka ah jinsiga ayaa maanta lagu qabtay magaalada garoowe waxaana munaasabadan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland iyo xubno ka socday hay-adaha qaramada midoobey warbixintan waxaa istuudiyaha dal jiray magaalada garoowe kasoo jeedinaya weriye maxamed lakimaan xafladan lagu soo xirayay lix iyo tobanka maalmood ee ka dhanka tacadiga jinsiga isla markaasina lagu xusayay maalinta xuquuqda aadanaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada garawe waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan puntland hay-adaha taageerurada haweenka ee u n ka wasiirka waxbarashada ururada haweenka qeybaha kala duwan ee dhallinyarada faadime axmed cabdalle oo ka socotay waaxda ka hortaga tacadiga jinsiga ayaa sharaxday wuxuu ku saabsan yahay maanta barnaamijkan tacadiga jinsiga xiritaankeeda waxaana wehelisa maanta waa maalinta xuquuqda aadamaha waxaa sidaynu wada ognahay dowladda puntland waxay ku guuleysatay in ay shaqada dowladda puntland waxay ku guuleysatay in ay barnaamijyada bulshada qaabilsan inay dardargeliso mataqaana ay gaarsiiso annaga lix iyo tobankan beri ka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa noo suurtagalay lix iyo tobankan beri inaan shaqada gaarsiino dhammaan gobolada puntland dhammaan gobolada puntland annagoo shaqada inaan baahino ballanqaadka ahaa wasaaradda inay ka miro dhaliso in difaacitaanka iyo daryeelka dadka tabarta daran waxa kale oo waxa kale oo noo suurtagalay in aan dhammaan sagaalka gobol oo puntland aan ka qabanno wacyigelinno kuwaasoo ku saabsan yaraynta tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo iyo dadka tirsanaya haybsooca cabdirasaaq cumar maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka ee puntland ayaa ka hadlay mudaas ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo sheegay in weli jiraan tacadi loo geysto dumarka wuxuuna ka hadlay tacadiga iyo dhibka loo geysto dumarka isagoo soo qaatay taariikho hore oo ka hadlaya jinsiga maanta waxaan ku afbeeraynaa muddo shan iyo toban casho ah oo ka horreysay maanta oo aanu howl badan soo qabannay oo isdabajooga hawshaas oo ah tacadiga haweenka dhanka ka ah sidii gabadhu hadda sheegaysay tacadigaas waxaa laga yaabaa meelo qaarkood waxaan ku arkay dad badan oo xoogaa ka sheeksan waxay leeyihiin tacadigaasi ma jiraan se ma dhacdaa caynkaas walaalayaal waxaan leenahay tacadigaasi isagoo weliba mid weyna ayuu jiraa waayo annagaa darkii joogna annagaa ka warhayna annagaa loo soo riboorgareeyaa annagaa u qareenna annagaa had iyo jeer ku howlan tacadigaas sidii aanu wax uga ogaan lahayn waxna uga qaban lahayn marka wuu jiraa maalin kasta waxaa jira ruuxa weenah ayaan wasaaradda ugu tagnaa oo cabanaya ama waa la kubsaday amba carruurtii baa lagu dayacay bal hadda halkaa aisku yar hakado xuquuqul insaanku see ahaan jiray waagii horeeto haddeer see yahay waagii horeeto ula socotaanin dhammaantiinba dadku waa isku duuli jiray dadyoogii adduunka joogay reerkii ama ciddii la qabsado markaas waa la iibsan jiray guddood bay ahaayeen baa laga dhigi jiray haddaba waxaa xasud mudan nin boqor ahaa oo iraan ka yimi ayaa wuxuu qabsaday meeshii la odhan jiray muuse britania haddana ciraaq la yidhaahdo ninkaas ayaa wuxuu la yimi dhaqan hor leh oo aan adduunyada laga oqoon oo maxay tahay waxa yuma reer la yiraahdo dadkii bidoodka ahaa oo markii hore dawladdii ka horeysay baabliyoonkii uu bidoodsan jiray ayuu xor xor ka dhigay wuxuu yidhi maanta waxa laga bilaabo wax bidood la yidhahda ma jiraan waa xor ummad dadkiiba wuxuu ku booriyey inay ixtiraamaan si waloo siman ay muxuu ahaye wax isu dhaafsadaan wuxuu sameeyey dibdajib buu sameeyey dadkii baabliyooka eriyey ayuu soo celiyey nin walba meeshuu deganaa ayuu ku celiyey
gudoomiyaha ururka haweenka sagaalka gobol ee puntland khadre warsame jaamac oo iyana goobta ka hadashay ayaa ku dheeraatay maalinta xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka loo geysta haweenka iyadoo sidoo kale ka hadashay gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka uu dumarku geysto aadaadkii ay sii sii dhammaanayaan bay annaga noola eg tahay waana tahay waana ka wada shaqayna innagoo dhan dadkao dhanna waa ka wada shaqeyn haddana ilbaxnimo iyo horumar iyo diintiina si fiican baa loo bartay inaan bili-aadanka la dili karin inaan qofka la tukoori karin inaan gabadha gudniin aan lagu samayn karin xadgudub ah kii ilaahay yidhi oo gudniinka caadiga ah aan gudniin aan ahayn in gabadha la badbaadiyo dhibaatooyin badan bay gabadha markii la gudo aragtaa caanahoo yaraada iyadoo isu go'da iyadoo cudurro ka qaada waxa weeye haddeena waxa weeye ilbaxnimada iyo horumarka la gaaday iyo diintii oo si fiican loo fahmay waxaan u malaysaa inaynu horumar weyn ka gaarnay tacadiyada qofka bini-aadankaa loo geysto waayahan oo dhan waxaanu ka shaqaynaynay horumarinta dadka tabarta yar ama gabdhaha baynu ka shaqaynaynay ilaa sanadada sanadkan dabayaaqadiisa ilaa sanadka soo socda wacdigelin badan baan waxaan samaynaynaa iyo juhdi badan baan waxaan gelinaynaa in maantay maalinta kaleetoo ku xigta oo sanadka kaleeta ku xigta in ay noqoto ansar fiican uu halkaa inoo ka soo baxo si ummadda islaamka ah ummadda bini-aadanka oo dhan gaal iyo muslimba loo badbaadiyo inaan tacadiye lagu samayn oo ay maskaxdooda xor noqoto qalbigooda xor noqdo aqoontooda xor noqoto waayahan oo dhan annaga waxaan wasaaradda ay madax noogu tahay oo aanu ka shaqaynaynay in qofka bini-aadanka laxaq hoon oo ka socota hay-adda seefda jildaran ayaa ka hadashay munaasabadda waxayna ka hadashay tacadiga loo geysto dumarka iyo sidoo kale hay-adda seefda jildaran dhibaatooyinka ay ka hadasho adduunka oo iyana ay muhiim tahay in labadaa maanta ay dhacdo ay isku soo beegmaan aynuna ka nidaano wixii masxan ayna kaga hadlo
Protect the children. Human rights are everyone's rights. We firmly believe in working to make a lasting difference in children's lives through protecting and promoting their rights. We do, however, know that children need happy, peaceful, and happy families, communities, and governments that can cater for their needs. In order to reach this objective, we partner with governments, families, communities, local civil society partners, media, and children themselves to make our vision for children a reality. This is why we are honored to partner with the Ministry of Women Development and Family Affairs, the Ministry of Education, the Ministry of Health, the Ministry of Justice and other key government institutions to ensure that children in Portland have the best opportunity to survive, learn and be protected.
iyadoo ay ahayd sheekha jildaran u taagan tahay magaca koruqaadista caruurta haddana waxaa muhiim aynu wada ognahay in masaxan ay xaqa uu leeyahay qofka bini aadanka oo ama ahaado qof weyne ahaado ama caruur ahaado ay muhiim tahay taasoo u baahan tahay inuu helo protection ilaalin inuu helo inuu helo horumar inuu helo inuu helo kor inuu helo inuu helo waxbarasho inuu helo sababtaasna si aan u gaarno ujeedka waa sababta aanu ula nahay masaxan ay bahawadaag ula nahay wasaaradda haweenka aan bahawadaag ula nahay wasaaradda waxbarashada aan ula nahay wasaaradda caafimaadka aan ula nahay markastaa la isu kaashado baa waxaa la gaari karaa in la helo xuquuq dhammaystiran oo uu qof walba helo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland abshir ow yuusuf oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa ka hadlay waxa uu sheegay in tacadiga dumarka loo geysto uu aada u tiro badan yahay isagoo sheegay inaysan jirin meel diinta ay kaga taalo in tacadi loo geysto dumarka caruurta iyo dadka naafada ah tacadiyada dumarka runtii waa tacadiyo aada u badan markaad eegti tacadiyadaas iyaga ah oo af iyo adinba ku saabsan mid afka laga yidhaahdo iyo mid adin laga laga laga dhiigto dhammaantood meelay diinta kaga taal ma arkaysaan kala la soo saaro aayadaha qur-aanka ama axaadiista sheegaysa in tacaddi lagu sameeyo dadka dadka naafada ah carruurta yaryarka ah iyo dumarka waxaan leeyahay waxaasu maadaama aanu diinta runtii aan aasaar iyo raad ku lahayn innaga nafteennu waxa weeye waa caado caadooyinku mid wanaagsan iyo mid xun bay leedahay tan xun mar haddayan diin ku salaysnayn oo dadnimo ku salaysnayn in banaanka lagu tuuraawi taana waxaynu ku helaynaa oo aynu ka kaga bixi karaynaa waa dhowr calaamo weeye marka ugu horraysa kutubta maanta la qoray oo xuquuqal insaanka lagaga hadlayo oo tacadiyada loo geysanayo dumar iyo carruur iyo dadka naafada ah tacadiyadaa marka ugu horraysa in lasoo qoro innagoo diin ku salaynayna innagoo dhaqanka suuban ku salaynayna markaa la qoro oo haddeer habkaa la wado runtii aynu qaadanno aynu markaa lasoo diyaariyo bay noqonaysaa kow qodobka labaad waxay noqonaysaa in dadka wax la baro waayo caadada xun dadku kama bixi karo haddaan wax la barin maxaa dadka wax loo barayaa waxa weeye khuraafaadka kutirkuteenta caadooyinka ku ragaadiya oo aan diin ku salaysnayn oo aan ku salaysnayn dadnimo ku salaysnayn ayaa qofku markuu wax barto si dhib yar buu uga baxaya haddii kale kana uu weliga wuu ku dheganaanaya marka runtii haddii dadka marka ugu horraysa wasaaradda waxbarashada yar yar iyo waaweyn in wax la baro dadka aada iyo aada wax loo baro si aynu uga baxno mugdiga si aynu uga baxno tacadiyaadka loo geysanayo dadka runtii aynu haddeer maanta afka ku dhufannay oo dumarka ugu horreeyo carruurta ku xigto naafada ku xigto waa waxbarasho kow si aynu uga baxno tacadiyada belada aynu uga baxno qofku markuu aqoonteeda barto wuu ka baxaya waayo haddeer xaggee waataad aragtay dumarka haddii af lagu bahdilo ama adin loo geysto oo isugu jira adinku maaragtay mid korkeeda gabadha la dilaayo mid gudmihii fircoon ee lagu samaynayo mid kufsi ah waxaas waxay meelay ku taalla ma jirto laakiin haddii khalqigu wax barto waxaad arkaysaa dhibaatooyinkaas way yaraadaan ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xidhay wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland aniise xaaji muumin oo soo xirtay munaasabadda waxay ka hadashay ujeeddada munaasabadan iyo barnaamijka lix iyo tobanka maalmood ee tacaddiga jinsiga oo soo socday muddo ku siman shan iyo toban beri iyo dhammaan bulshaweynka qaybihii kala duwanaa ay ka geysatay sidii looga hortegi lahaa tacaddiga iyadoo la xaqiijinayo dhinacyo walba aalaaba markaan ka hadalno ka hortagga tacaddiga maxaa maskaxdiina ku soo dhacaya gabar la kursaday qof la tacdiyeeyey sharcigoo lala tiigsaday qof saldhigga lagu xiray maxkamadda la soo saaray laakiin tacaddiga dhan kale ayaa jira oonu u baahanna inaan ka eegno isla markaana aan ka shaqaynaynay sanadkan horraantiisii ilaa iyo haatan oo ah gabadha tacaddiga ku dhacayo ama ilmaha tacaddiga ku dhacayo inaannu wax ka ogaanno waxna ka xallinno baadiyaha jira ee keenaya in dhibaatadaa ay saamayso ha noqoto dhankii waxbarashada oo la kaashanayna wasaaradda waxbarashada ilmihii yaraa markuu iskuulkii aadoo kaleeto ilmo kale uu baacsado la dilo ama dhibaato loo geysto waalidkii oo buuq ku furan yahay ama dhibaatooyin kale haysta xagga guriga ama qoyska oo markaa ilmihii si fudud dhaawacyo ugu geysanaya ama jirdil isagoon fahamsanayn ahmiyadda ay carruurta u leedahay in jacayl iyo naxariis lagu barbaariyo sidoo kale faqriga abaaraha kala duwan ee waddankeenna saameeyey iyo kala baahsanaanta dadka ay kula baahsan yihiin iyagoo aan helin adeegyadii ay doonayeen waxaa aada noogu suuragelisay arrinkaas markii aanu samaynay oon soo saarnay buuggii ahaa xaaladda haweenka puntland maxamed lakimaa radio daljir garowe
guud ahaan dalka soomaaliya waxaa iminka ka socota qabanqaabada iyo diyaargarowga loogu jiro xuska dhalashada nebigeena maxamed salawaatullaahi caleyhi wasalaam taasoo ku aadan habeenka isniinta labiiyo tobanka bisha rabiicul awal waxaana iminka soconaya kulamo loogu diyaargaroobayo munaasabadaas iyo weynaynteeda degmada buurtileh oo ka mid ah gobolkaasi nugaal ayaana ka mid a meelaha sida weyn loo doonayo in looga xuso islamarkaasna looga diyaargaroobayo xuska nebiga qaar ka mid a culimada degmadaasi oo kulan isugu yimid ayaana hadalladan ka yidhi munaasabadda lagu xusayo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida aada ogtihiinba wuxuu dhashay bis aan aynu ku jirno ee la yidhaahdaa rabiicul awal innaguna aanu bisha mawliidka u naqaano ayuu nebigu dhashay sala allahu calayhi wasalam maalin isniin ah labiyo toban kuno bishu ay tahay ilaahay qudradiisa waxay labiyo tobanku ku beegan yihiin maalin isniin ayay ku beegan yihiin isniinta maalintaabay habeenka isniintaabaa labiyo tobanka ku beegan waxaan rajaynaynaa majliska iyo meesha siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku qaadanayno ilaahayna ku xusayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala ina kaba yeelaba kuwa la cafiyey oo ilaahay raalli ka noqday ilaahayna hayna ka dhigo subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات أي محمدا صلى الله عليه وسلم كر الله هيد انت أثناء وأنما هالعلنية إله وأما هالعلنية وأما هالعلنية معان كلا أما هالعلنية انت مقاشة أو كفر حدا لكا كفر حلو هذا يستوى وحبا ما هذا ما يشكو ماله laakiin qofkii arka xafladdaa sida loo soo qabanqaabiyey culimmada ka hadlaysa iyo siday u agaasiman tahay iyo inta ummaddaasu ay isugu timi shacaa'ir rasuulkeeni maxamed ah inay weyneeyaan intii aragtay intii ku farxdana waa u mahadcelinaya ilaah baana mahaddaas ka wada leh kulligeed intaa ka bacdi anuu culimmada ka mid maahi nin magaalada oday oo degan baan ahay xafladadkan waxaan u nimid anoo aniguba u socdo oo kamid a baa le waxaa la ii keenay invitation dadkii ka ka raalliga ahaay oo ka ka qaban qaabinayeen oo kamid baan ahaa invitationkaasaan kusoo galay waxaan hadda kabacdina aan rajaynayaa in tiro badan oo galabta ayna ka maqan oo sugaysa isniinta bisha labiiyo tobankeeda maalintii isniinta ahayd oo kusoo beegantay dhalashadii nebiga iyana kusoo beegantay oo labiiyo tobankii bisha ahayd intaasuna intayna ka maqan iyo in badan oo aynaan hadda marakan
ururka gargaar oo isagoo ah urur ka shaqeeya arrimaha tabarucaadka bulshada rayidka ah ayaa soddon qoys oo danyara oo degan magaalada buuhoodleh ee gobolkaasi cayn waxa ay maanta gaarsiiyeen raashin iyo weliba bacaha roobka laga galo gargaarkan ayaa waxaa hareer socday biyo dhaamin shirkadda samtel ay qoysaskaas ku taageertay warbixin amuurta ku saabsan weriye khadar cawl ismaaciil ayaa ka soo diray magaalada buuhoodle ururka gargaar oo ah urur ka shaqeeya arrimaha tabarucaadka bulshada danyarta ah oo ka dhisan magaalada buuhoodle ayaa maanta raashin iyo bacaha roobka laga galo gaadhsiiyey soddon qoys oo hoyla-aan ah kuwaas oo kasoo jeeda koonfurta dalka soomaaliya oo degan magaalada buuhoodle raashinka waxaa dhinac socday biyo qaybin ee shirkadda telesom u samaysay dadkaasi danyarta ah ee hoyla-aantu hayso waxaana shirkadda telesom ugu deeqday laba boyoodood oo biyo ah oo qayb ka ah gurmad shirkadu muddo bilah ka waday gobolka cayn guddoomiyaha ururka gargaar cabdilaahi jaamac haaruun iyo ku-xigeenkiisa asad cali cawil ayaa ka warbixiyey deeqda maanta la gaadhsiiyey dadka barakacayaasha ah ee degan magaalada buuhoodle waxaan soo booqanay oo soo gaanay dadka danyarta ah oo barakacayaasha koonfur ka yimi dadkaas oo runtii dhibaataysan oo dhibaatada adduunka ka jirta maanta ay saamaysay waxaan soo gaarsiinay xoogaa masaacido ah oo ururka gargaar uu ku deeqay oo aan badnayn laakiin dee lagu noolaan karo waxaa kaloo iyana u yimi biyo laba booyadooda oo ay bixisay shirkadda telesom ka shaqayn ka bacdi marka urur gargaar soo ogaaday baahida meeshan ka jirta iyo sida wax u jiraan iyo dadkan tiradiisa iyo isaayaad uu soo sameeyey ka bacdina aan u bandhignay bulshada jawaabtii u horreysay waxaa bixiyey oo xagga raashinka ururka gargaar Ee, jawaabta labaadna waxaa bixisay shirkada telesom oo biyaha ugu deeqday Een, oo runtii shirkadaha ugu fiican maanta eriyadan ka shaqeeya oo dadka caawiya kamid a waxaa kaloo iyana halkan yaalla baco roobka iyo dhaxanta laga gelayo Een, waa saddex qoys oo hadda dhibaa ugu dhibaatada badan ugu talagalay saddexdaa qoys inay hoy ka dhigtaan oo ay saartaan guryaha ay saa- een, dege- degayaan oo hadda aad aragto siday maanta wax ugu weegaaranayaan iyo sida wax u oodanayaan Een, marka waxaan ku wareejinaynaa guddida in ilaahay subxaana watacaala waa mahad iska leh Een, halkan aan ku sugan nahay waa goobta ee, dadka koonfurta soomaaliya ka soo jeeda ee danyarta ee deegaanka loo asteeyey taasoo ay digeen ee, shalay toole Een, waxaanu shalay nimi halkan waxaanuna ka qaadan jira koobta inta qoys ay yihiin oo ay soddon qoys noogu sheegeen Een, ururka ka urur ahaan annagu intii aanu qaban karaynay ayaanu shalay toole ugu talagalnay bal inaanu soo gaarsiino Een, iyada oo baahidu ay fara badan tahay deegaanka ee, siyaabo fara badanna ay leedahay cid kastaana jilicsan tahay shalay waxay noo sheegeen inay yihiin soddon qoys waxaan ugu talagalnay annagu ka urur ahaan soddonkaa qoys in aanu soo gaarsiino ee, soddon bacood oo bacaha roobka laga gala ah oo ay guryaha saartaan Ee, sidoo kale xoogaa raashin iyo saliid isu wataan oo iyagana aan ugu talagalnay inay in muddo ah ee, kolley baahidu way fara badan tahay lamana wada dabooli karo ay ku sii ee, ku sugaan Ee, marka shalay markay intaa noo sheegeen ee, waxaanu noola socotay ajandaha inaanu biyo ugu darno laakiin khayr allah siiyo shirkada telesom ayaa biyihii bixisay oo iyadu ku deeqday Ee, iyagana biyihii waa loo shubay sida guddoomiyuhu uu sheegay oo shirkadda ayaa ku deeqday laba booyadood Ee, saas oo ay tahay soddonka foosto oo biyaha aan marka hore ugu talagalnay annaga waxaa naga dulqaaday shirkada telesom ee, ka urur ahaan ururka gargaar Ee, waxaanu kolley waxaanu u shaqaynaa annagu dadka danyarta ee deegaanka ee, suu doonaba ha ahaado Ee, waxaanu ugu talagalnay baahiyuhuna aad bay u fara badan yihiin ummadda islaamka waxaanu leenahay Een, waad aragtaan xaaladda deegaanka baahiduna waa boqolkiiba boqol Ee, dadka danyartii way fara badan yihiin waktigu waa uu adag yahay waktiyadan oo kalena waxyaalaha lagu baxsado waxaa kamid a qofka sadaqada uu maanta bixiyaayey waxay ka khayr badan tahay sadaqada waktiyada ee, la- la barwaaqaysan yahay la bixiyo qofkii ku deeqa hal doolar oo ugu deeqa qof walaalkii oo danyara ee, ilaahay subxaana watacaala agtiisa ajar weyn ayuu helayaa waana waktiyadii aad loogu baahnaa Ee, marka in dadku ogaadaan Ee, kolley annagu wixii ka urur ahaanaan waa awoodno een, danyartaala ku sugan iyo kuwa daafaha magaalada ku sugan iyo baadiyaha intaba Ee, waxaan nahay urur u shaqeeya ee, oo u dhaqdhaqaaqa Ee, wixiina soo gaarana sida uu nagu soo gaaro unaan u bixino Ee, jeebabka ayaan tan ka qaadnay waxaanuna isku dayeynaa insha allah inaanu ee, kasii kordhino oo wixii aan awoodno aanu bixino insha allah qaar ka mid a horjoogayaasha kaamka ay degan yihiin dadkan barakacayaasha ah ayaa soo dhoweeyey deeqda kala duwan ee uga timid ururka gargaar iyo shirkadda telesom oo biyo gaadhsiisay alxamdulilahi rabbilcaalamiin een mahadda ilaahay baaskile waan idinka gadoon horta marka u horeyso een walaalahayna noo soo booqday oo noo alxamdulilaahi noo soo gargaarana ilaahay ha ka abaalmariyo tan koowaad een walaalahayn een ururka gargaar ayay shalay noo imaaday wax bay noola qabteen ilaahay adinkana garab iyo guul baa laha siiyo kaamkana laga bilaabo maanta asagana gargaar ayaa la yidhaahdaa Een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin tan labaad talasom laba booyood biya alxamdulilahi ayay- ayay noo keentay iyadana alxamdulilahi allaha barakeeyo Ee, waxaana alxamdulilah haddana idinka codsanaynaa in aad noola socotaan annagana dad walaalihiina masaakin aan idinku dhex nool baan nahay Ee, waa kasoo alxamdulilah inaad noola socotaan baan haddana ilaahay idin- aan idinka rajaynana wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gargaar waa mahadsan yihiin boqolkiiba laba boqol waa mahadsan yihiin mahad ilaahaba iska waxa weeye baahada horta ilaahbaa bixi kara subxaana marka tan kale walaalahan oo baahdaen arkay maanta wixii ay soo oo ilaahay u soo dhiibay jawaabkooda ha- ama ha ka dabraan ama dad walaalahooda ha si suwacanba noogu keenaan anagna waa ku guddoon dee waana mahadsantihiin dee waxaan rabnaa inaan meesha aan deganahay kulli wada aragtaan dad lasoo barka iyo meesha ay deganay markii hore buushka deganay lasoo barkay baana inaana ogaataan ilaahay baa waxa ogaada ilaahay waxii oo maaragta markaas oo idinka na sii kartaan oo ilaahay dartiisa nala siiyo dee aniga dad jilcsan bannahay oo meesha barakayaasha koonfurka yimaad bannahay marka waana ka mahadsantihiin waxay noo keenteen reerna ha idin sii waxa khayr badan allah idinka bedelo ilaaha batiisa tahay ilaahay dadka dhanba waa wada jilcasinays maanta anaga leemaha dadka dhanba wada jilcansano abaar wada haysa allah naga dulqaada ilaahay baa u caawin intaas ilaah baa u sheegaynaa marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi khadar cawl ismaaciil raadiyo dajir buhodle
iimaan cabdulaahi khaliif rooble oo ah iimaanka mid ka mida beeraha soomaaliyeed ayaa si weyn uga soo horjeestay in mar kale dib loo soo doorto madaxweynaha wakhtigiisa dastuuriga uu dhammaaday xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in siyaasadda uu ku fashilmay islamarkaasna afartii sane oo talada soomaaliya hayay uusan waxba soo kordhin ummadda soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in ay ka fogaadaan sidii ay mar kale xasan u soo dooran lahaayeen isagoo dhinaca kalena ugu baaqay xasan sheekh laftigiisa in uu tanasulo waxa uu warramay weriye xasan haykel abaalow waxaa ii muuqanaya waxa dalka ka jira oo dhan ay corruption yihiin inay yihiin waxa mataqaanaa la yidhahdo gacantaas gurus inay yihiin inay yihiin waxaan wax wanaag ka soo baxayna ii muuqda waxaa ii muuqanaya nimankii dalka hogaaminayay in haddana inuu ku noqdo rabo xasan sheekh dalkuna wuxuu u baahan yahay wejhi cusub u baahan yahay xasan ugub maahna waxoona ku gadmi maayo dalka taladiisa iyo waxbaan ku leenahay halkaanu leenahay wixii xun inaan ka riixno waxa weeye arrintaas arrin musuqmaasuqa weeye wax dhici karana ma ahan dalkuna ma qaadi karo musuqmaasuq dambe iyo dhibaato dambe ma qaadi karo waxaan leenahay allihin hadduu aan leeyahay oo dad islaamat yihiin aakhirana ilaahay caraaqdayda geliyaan leenahay dad nagu soo noqdiin dadkii horay dalka nagu fashilmay wax soo baxayna waxaan ognahay inay korabsa ku soo baxeen si mudug laga reeba shaksiyaad yar ma garat waan gartay marka waxaan leeyahay arrintaas waa cid walba way ujeedaa waxa ay tahay waxbaa la isku toosinayaa nimaa raba inuu ku soo baxo dalkana inkastoo aan ognahay inkastoo aan ognahay dadka xildhibaanada oo dalka hadda la magacaabayo boqolkiiba toddobaatan inay ahayn dad nadiif aysan ahayn inay dad urur ku jira yihiin inay yihiin dad mataqaanaa lacag iyo xoog iyo lagu soo saaray iyo fashilad lagu soo saaray yihiin waxaan leenahay haddaad islaan tihiin ha lagu soo lixinina ha lagu soo lixinina aan leenahay afartii sano dalka hadda uu ka soo gudbay ninka ugaanka u ahay waxba kaba una qabanin wax wax ka qabtan ma jiraan cid walba waa ka sheeganaysaa waxaan dalka weli ka dhicina ka dhacay iyo dhibaato iyo corruption iyo ceebaa ka dhacday dalkiina gacantuu ka baxay ma aqbali karno mana la qaadan karo xasan sheekh mar dambe waa laakiin dalku dadku dadku waa kaa badan yahay ka leexaan leenahay dhaqaalo waad aruursatay afarkaa madaxweyne ahayd waxba ma aadan qabanin jiha kastoo loo kaco ka leexaan leenahay intaada fashilminooda alba cod weynaan leenahay saasaan xasan leeyahay ayagana waxaan leenahay haddii aliina leeyahay oo dad islaamatihiin ninka ha dooranina doorta nin wanaagsan doorta dadka xusha kusoo taagi doona ninkii mataqaanaa ilaahay annagana waxaan leenahay midka roona noo keeno meel kumuguna nooma fiican ilaahay midka roona noo keenaan leenahay ma garan waan gartay imaam saan la socono guddi doorasho ayaa dalka soomaaliya ka jira oo ilaa iyo hadda ku howlan doorashada soomaaliya iyo sida aad sheegtay musuq maasuqa beeshiina lagu sameeyey marka guddigaasi idinka xiriir mala samayseen guddiga doorashooyinka waxa xasansanaysta weeye geligood waa xasansaneeyo geligood waa asagu magacaabo waaye wax daawa iyo wax magaciisa iyo wax wanaag uga soo baxa iyo wax manamin ma jiraan waxaan ugu baaqaynaa beesha carabka inay naga qabtaan inay naga qabtaan nimankaa naga qabtaan inay naga qabtaan nimankaa haddana dalkii mar kale inay khaatar raba inay naga qabtaan inay kan inay ka noqdaan musharaxnimadiisaan ugu baaqaya barnaamijkii caawa iyo dejirna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe barnaamijka mid lamid inta isu iman doono waa jamaal faarax aadan oo idinku dhaafay sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu